nabaday walaalayaal ku soo dhowaada cashir kale oo ku saabsan taswiro waxa aan filayaa inaad ka hesheen cajiladooyinkii aad horey u soo dhegaysanayseen nabadi korkiinna ha ahaato haddana soo dhowaada cashirooyinkii hore walaalayaal waxa aan ku soo aragnay sida ay bini'aadamku u tixgelin waayeen adeecidda ilaah isagana uu u barakeeyey haddana maanta buugantadan waxa aan wax kaga baranaynaa wax ku saabsan ciise masiix waa wiilka keliya ee uu dhalay ilaah ee noola soo diray si uu inooga badbaadiyo dembigeenna bal haddana inala eg taswiirta koowaad waxa aannu ka soo hadalnay wax ku saabsan dhalashadii nebi ciise iyo sidii uu ooga dhashay gabadhii bikrada ahayd ee maryama midkaasi uu ilaahay soo diray waa ciise masiix ah waxaa loo soo diray aniga iyo adiga si aannu markaasi wax uga ogaanno ama aannu u baranno ilaah bal dhegayse walaale waxa uu inoo sheegayo kitaabka quduuska buugga yooxana cutubka koowaad aayadaha toban ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan wuxuu ku jiray dunida dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa oo duniduna ma ay garanayn isaga wuxuu u yimid kuwiisii kuwiisiina ma ay aqbalin isaga laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaas waa kuwii magaciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jidhka ama daddoonistiis laakiin waxay ka dhasheen ilaah